qaab fiican oo gacantaada ayaa u dhacday doorashada dadka ka soo qaybgala tiradooda imisay dhamaayeen wa musharaxiin waxay ahaayeen afar labo dibadda ku maqan iyo laba oo gudaha joogta labada gudaha joogta markii oo loo sheegay qardhaas iyo caddaay tanazulay sameeyeen waxay dhaheen maadaama labadaas qof la sheegay laba oo haliyey waaye ayakaan u daynay labadoodaan isku fiirinanaa daheen kadibna labadooda haddana aan u sameynin labadoodana waxaa helay guusha raacday aadan cabdi maxamed oo qardhaas loo yaqaano aadan qardhaas ma baydhabo ayuu ku sugaya mise dibadda ayuu ku maqan yahay may way wada joogeen way wada joogeen wakiilaha u joogay wakiilaha u joogay kulli goboladaas mid kastana kolley waa la wareystay kolley telefishon telefishonka inaad ka fiirsataan maogi qaarna way istaageen telefishon way istaageen oo wakiil qof oo waxay wakiishteen shabeellaha hoose taasaa u hadla waa tahay marka doorashada la doortay guddoomiyaha olombikada gobollada koonfur galbeed ee soomaaliya ma u dhammaayeen dadka ka soo jeeda lixda gobol oo ciyaartooyda ahaa
haa gobollada waxaa waaye horta degaan waaye koonfur galbeed degaankii dadkii kasoo jeeday dhammaantood way wada joogeen marka soomaaliya waa taqaanaa markii wax la sameeyo waxaa imaanaya muqaalifo dad iska raadinayo oo dhahayo looma dhameynay taas iyo haddii ay dhahaan gooni waay laakiin sidii loogu tala gacantaadi ay ahayn kulley qofkii daawaday ayaa ka hadli karaba waa tahay xafladdii lagu doorinayey guddoomiyaha olombikada koonfur galbeed mas-uuliyiinta magaalada baydhabo ma ka soo qayb galeen oo goobjoog ma ka ahaayeen
xiriirada oo dhan waayo gobolada xiriirada sida basketballka biingaha cayaaraha fudud ayay ahaayeen wax wax doortay maahayna ma ahan olombic oo keliya ma ahayn
maxay soo kordhin kartaa doorashadaasi guddoomiyaha waxay soo kordh waxay soo kordhinay masiirka koonfur galbeed iyo waxqabadkooda waxay heli doonaan xuquuqdooda sidii oo waxaa loogu talagalay inay helaan xuquuqda ay leeyihiin ma ma mucaaradayna anaka qolo oo olombicada soomaaliya mucaarad kuma nihin haddii ay nala shaqeeyaan sidii la rabi waayo haddii ay nala shaqeyn waayaanna kolley dad kasta oo wax inay wax qabsadaan doonayaan ayaa nahay matahan
waa tahay marka wax xiriiraha mala samayseen guddiyada kale olombikada soomaaliyeed ee fadhigeeda uu yahay muqdisho markii doorashada aan sameynay ayaan waxaan maqlayay oo dibadda lagaga soo hadlay inuu xogayaha guud inuu la hadlay maxaa la dhahay qardhaas oo qardhaasna shaqadiisa ay badneed markaas laakiin xiriir oo si toos ah oo hadda aan u sameynay ma lahan wixii hadda kadib oo oo aan diyaarino kadib aan la hadlayna kulley ugu dambeyn cabdiqaadir ma is leedahay doorashada ka dhacday magaalada baydhabo ee lagu doortay guddoomiyaha olombikada gobollada koonfur galbeed waa mid loo dhan yahay islamarkaana wax weyn kusoo kordhin doonta gobolka haa waayot sababta aan u sameynay waxay tahay koonfur galbeed inta oo bahdi koonfur galbeed in ay helaan oo wixii loogu talagalay inay helaan ayaan ugu tal doorasho waxaan u sameynay taas waaye waana hadda waxaan helayaaba cazuumaad hataa dhinacaas waqooyi galbeed hataa cazuumaad oo waxay leeyihiin inay noo imaadaanaan rabnaa ayay leeyihiin hadda waxaa laga yaabaaba inaan xagga aadabaa laga yaabaaba